duqa degmada gaalkacyo maxamed cabdirasaaq warsame ayaa si rasmi ah magaaladaasi uga daafuray olole ballaaran oo lagu cagaarinayo magaalada gaalkacyo ololahan ayaa qeyb ka ah ololihii kala duwanaa ee laga fuliyey degmada gaalkacyo isagoo si gaar ah loogu shaqeyn doono gudaha suuqa sidoo kalena lagu baneynayo wadooyinka xiran maxamed cabdirasaaq warsame duqa degmada gaalkacyo ayaa ka warbixiyey muhiimadda ololahan waxaanu runtii barnaamijkan ugu talagalnay inaanu magaalada gaalkacyo ku cagaarino sida la sheegay qorshaha sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka magaalada waxaan rabnay inaanu ku beerno shan boqoloo geed shantaa boqoloo geed waxaanu ku beeraynaa meelaha shaaricyadah iyo wadooyinka magaalada gaalkacyo waxaan rabnaa arrintaas inay dadka reer gaalkacyood ay ka shaqeeyaan aragtida aanu rabno inaanu magaalada ku xukunno aanu ku maamulno waxay tahay inaanu gaalkacyo oo qurux badan oo cagaaran in waqti dhow runtii la arko xubnaha ka qayb galay daafurka ololahan ayaa si wadajir ah ugu baaqay in laga wada qayb qaato si loo soo celiyo bilicda magaalada gaalkacyo isxilqaanka dhallinyaradu waa xooga muxua ummadda waxaa loo baahan yahay isxilqaan fara badan oo ay ka mid tahay in magaalada la noleeyo iyagoo kaashanaya dowladdooda hoose waxaa loo baahan yahay inay bulshada wacyi geliyaan guri walba waxaa la rabaa inuu geed beero xanaaneeyo biyeeyo dhallinyarada iyo dowladda hoosena ku koontaroosho hadduu ilaahay ku idmahayo magaalada gaalkacyo waxay u baahan tahay dhir aad iyo aad u fara badan oo deegaanka u ah qurux iyo bilic in lagu soo beero haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa qof kasta oo reer mudug ah khaasatan reer gaalkacyo in barnaamijkan ay ku soo xirmaan haddii ilaahay idmo kana soo qayb qaataan in laga qayb qaato barnaamijkan quruxda badan ee ololaha cagaarinta magaalada gaalkacyood maadaama dhirtu ay tahay markii laga soo tago quruxda iyo bilicda waxa kale oo ay noolaha oo dhan ku nool yihiin ay tahay dhirta in arrintaasu ay noqoto arrin aan bilic keliya ahayn nolosha qayb weyn ka ah dadkuna ay sidaa u fahmaan ololahan ayaa waxaa door ka qaadan doona ururada bulshada magaalada gaalkacyo iyo dowladda hoose ee magaaladaasi